xafladan taariikhiga ah oo aan ugu mahadcelinayno madaxweynaha jamhuuriyadda sida wacan ugu xushay ra-iisul wasaare la jecel yahay isla markaana aan ugu soo dhaweynayna ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdirashiid cumar cabdirashiid cali sharmaarke kasoo qaybgalayaasha ugu warray madaxweynaha xaflada kasoo qaybgalayaasha xafladda waxaan leeyahay mudane madaxweyne waad ku mahadsan tahay soo xilidaa soo xushay mudane cumar cabdirashiid cali mashaar maarke mudane ra-iisul wasaare adiguna soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa caafimadii dalka hooyo muqdisho oo caawa aan cidina soo reebanin haddii aan lahaayeen culimaauddiin dhaqan iyo siyaasi iyo haween waad u jeeddaa hortaada waxa fadhiyo mar hadday balaadir sidaan kuu soo dhawaysana waxay ka dhigan tahay soomaaliya kusoo dhawaysay maxaa jira balaadir soomaaliya dhanaa jeedta
geesiyadaas lahayd iyo haweenka guntiga xiran gurbadkaagibaa kacay shacabkaaga gadigood gacmuu insaystaayo gurmad baa lagu yahay alla gurmad baa lagu yahay waa mahadsan tahay shamso marka waxaan leenahay madaxweynuhu wuu mahadsan yahay ra-iisul wasaarahana hambaliyo baarlamaankana ayaguna waa mahadsan yihiin oo soo gunaanaday oo soo dhammeeyey arrimihii dastuuriya ee muddo ku taagnaa isla markaana noo asaxay ra-iisul wasaaraha cusub ayun waa mahadsan yihiin markaan annagana waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha soo dhowow muqdisho ku soo dhowow muqdisho oo nabad ah horumar la taaban karo dhinacyo fara badanna uu ka socdo dib u dhis oo ka socdo xagga wadooyinka laamiyadii nalayntii magaalada dib u dhiskii xarumihii dowladda amba xarumihii adeega bulshada sidii isbitaaladii isguuladii jaamacadihii muqdisho oo halkaana caawa ifayse jidka warshadaana waxaan geliyeynaa saddex boqol soddon iyo saddex nal ayaan usbuuc gudiis ku dhammaystiraynaa haddaan kalaalaayo oo alaagu dambeeyo sida ay badda daafteeda u ifaysa ayay geeska magaaladana u ifaysaa dib u dhiskana u socdaa muqdisho oo nabad ah oo ciidamadii booliiska iyo nabad sugidda soomaaliyeed iyo shacabka gacmahaysaysta ammaankeeda sugayaan milatarigina uu ku wareejiyo u leeyahay cadowgii ayaan sii bursanayaa ku soo dhowow haddii ilaa yidhaahdo muqdisho oo diriseyn iyo maxaan ku dhilay mindegmo ilaa toban tiriya ay shacabka isku xiran yihiin ku soo dhowow waa mahadsan tihiin ku soo dhowow markaan leeyahay muqdisho oo isku furan oo soomaali weyn ku soo wada noqonayso ka xurooday hanti shaksigeeda ayaa lagu kala haystaa oo raddulmadaalim ka dhacday muqdisho oo muwaadinka soomaaliya u dhisan yahay oo u simo yahay bilicdeedii soo ceshanayso dhallinyaro aqoon-yahana oo gabdhada wiilalana ay hogaaminayaan ayaan kugu soo dhowaynaynaa xukuumadda cusub aa dhisi doontana insha allahu tacaala maamulka gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu hiilya oo la garab taagay wada shaqayn buuxdana oula yeelan doono tii horena saaxiiba ayaan dhahaynay wasiirkeena goodax ayaa hamsatu muslim loo noo ahay oo aan gaargarbaha nisaysana mar walba waa guuran waa guuran taageerayno taageerayno waa guuran taageerayno taageerayno waa guuran taageerayno taageerayno insha allahu tacaala waa mahadsantihiin caawa mudana madaxweyne mudana ra-isul wasaare mudana alimarooyin xafladda waxaa lagu qabanayaa shangaande degmada shangaande sababta shangaande loo doortay shangaande waxa waayey degmooyinka taariikhiga oo asalka ee magaalada muqdisho ka soo bilaabatee ra-iisul wasaarahana ra-iisul wasaare xamar ku dhashay oo warta nabadda ku dhashay bacdamaa uu yahay ayaa shangaande degmooyinka asalka u dooranay laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno xafladahan midaan iyo mid lamida waxaa lagu qabtaa degmooyinka hiniwaa iyo dharkeele iyo daymeele waa laguu qaban doonaa laakiin caawar wasaare waa cusub iyo waxaa la horta shangaandaa lagu bilaabaa la yidhi laakiin macnaheedu ma ahan inaan magaalada meelkan lagu qaban karin horena waa lagu qabtay dina waa ogtihiin markaan waxaan leeyahay magaalada muqdisho oo isku furan xaruntaana waa xarunta duqa magaalada xarunta gudoomiyaha gobolkana waxay ku taalaa degmada hiliwaa oo madaxweyneheenna oo intaasoo jeer xafladan lagala qayb galay markaan waxaan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala xukuumad taya leh oo geesiyaal yay hogaaminayaan inaad noo soo dhisto oo aan madaxweynaha madaxtooyada ku cariirihayno magaalada gudaheeda soo degaayo inaad soo dhigtana waan kaa codsanaynaa maxaa jira mudan ra-isul wasaareen badanaa waxaa loogu baaqay ra-isul wasaare kastoo yimaado ee gudaha magaalada soo degaana wasiirada laakiin looma bilaabi jirin anigu waan u bilaabo bartamaha magaaladan deganahay markaan soo gudbaano jidka inaha hasoog ka soo gudbaano yayna madaxtooyada cariirinin ha soo degaano degmooyinka hodan iyo maxaan ku dhadahay waaberi iyo yaakshiid iyo kaaraan iyo haddii ay kureeya daymila ha soo degaan maxaana waa nabad magaalada dhan waa nabad haddii marka nabaddarrada adiga aad hal meel isku koobto sida dad ajaaniba nabaddarrada adiga suurad xun muujinayso marka in haddii ilaahay kuure madaxtooyada hareereeda saas laysugu koobo magaalada waxay ka dhigantay macnaha nabad maahan marka magaaladu waa nabade ha soo dhiiradaano oon maaragtay haddii kale waxaan kaa codsanayaa kaftan baa ila haatay waayeelkuna kaftan oo ku dhammaystaa layidhi todobada tumanka degne gobolka banaadir dad aqoon-yahanaa oo soomaali weyn ka kooban adeereye kasoo xul ayagoo hadhowna digi karo wasiirada ayaga ka keen maanta maanta maanta wadaari weyne maanta maanta